guddiga heer qaran ee somalilan ee u xil saartay ka hortagga cudurka koronavirus ayaa maanta sheegay inaan la aqbali doonin inay bulshada ay samayso isu-imaatan ama kulamo dad badan ay isugu yimaadaan iyagoo dhinaca kalena digniin u diray meelaha la ysugu yimaado ee aan weli u hoggaansamin amaradii hore guddigaasi uga soo baxay faafahinta warbixintan waxaa hargeys ka soo diray khadar maxamed cakulle wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la dabagelayo go'aamadii hore guddida u soo saartay isagoo sheegay in xubnaha golaha wasiirada ee guddidani ay ka kooban tahay waa shan wasiir ay shirkooda jiro ayada ay maanta warbaahinta kula hadleen kaga hadleen sidii loo sii xoojin lahaa loona sii adkayn lahaa in la dabagalo qodobadii hore ay u soo saareen sida bulshadu ay ugu dhaqantay oo ay ugu horeyso habdhaqanka dadka in wax laga bedelo oo intuu xanuunkani waa fadhiistay oo adduunka isku lacahan keliya tee lagu horsin karaa inay tahay in qof dhaqankiisa uu bedelo ama ha noqoto farxalka iyo nadaafadda ama ha noqoto isdhexgalka qofku inuu yareeyo intii laga maarsan karo ama ha noqoto qofku inuu fariimaha kale caafimaadka ee ay wasaaradda caafimaadka iyo guddiga noo saarnay ay dadka u gaarsiinayaan inuu hoggaansamo sidoo kale waxaanu sameynay guddi qaran waxaan sameynay guddiyo gobol oo u dhigma guddigan oo ayagu la rabeynaya inay awaamirta iyo tilmaamaha iyo qorshayaasha heerka qaran ay ugu daadejiyaan gobolada iyo degmooyinka horta arrintaasuba maanta shirkaygana wuu daaqamaa waxaanu keliya ugu talagalnay inaanu bulshadana wacyigelin aanu samayno qodobka labaad qodobadii hore anu aanu soo saaray ahaa dadku inaana goobaha lagu ciyaaro goobahan dadku isugu yimaadaan maqaaxiyaha mafrishada lagu qaylo meelaha dadku aanay muhimkaan ahay in laisugu yimaadana dadku inay yareeyaan la joojiyo iyo arrimihii kalena soo saaray go-aamadii in dabagalkoodii iyo fulintii la adkeeyo ayaa horta ayaa iyo muhiimada v o eda oo wasiirka weydiisay inay jiraan qodobo si gaara isha loogu hayo oo aan weli la fulinin ayaa waxaa wasiirku uu ku jawaabay
horta walaluntaayo deilahi nooma keene wadamada jaarkii uu soo gaaray jabuuti kaisbaa jira ethoobiya uu jiraa soomaaliya uu jiraa kenya uu jiraa marka arrinta keliya inaguna odugtao wadamadii dhaqaalaha iyo farsamada iyo adeegooda caafimaad dhisnaa oo ugu horee talyaaniga dhibaatada xanuunka gaarsiibaad arkaysaa wasiirka caafimaadka somalilan ayaa waxa uu v oda u sheegay in sababihii loo fasaxay goobaha iyo xarumaha waxbarasho iyo dugsiyada kala duwan ee somalilan ay ahayd si loo yareeyo loogana hortago khataraha xanuunkani uu ku iman karo sidaa darteedna aan la aqbali doonin in goobaha ciyaaraha ee garoommada weli ay jiraan goobo laysugu imanayo ciyaaro ah marka innaga waxa weeye waxa ugu kharashka yar ku kici kara ee ugu saameynta badan leh waa in loo hoggaansimo uun wacyigelinta iyo awaamirta kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka oo guddiga ay ay ay fulinayso taasa horta ugu muhiimsan marka ciddii hoggaansam weyda awaamirta ee guddiga soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in lagaga hortago xanuunka kolleyna waxa lagu khasbanaanaya in la fuliyo marka kolley wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha guduhu maxamed kaahin in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta la adkayn doono howlba waanu la soconay oo aan loo dul qaadan doonin dadku inay jebiyaan sharciga iyo qawaaniinta iyo arrimaha lagu badbaadinaya qaranka walaal arrintan waxaa wadnaa waa arrin qaran waxaan badbaadinaa waa afar bilyan oo qof markaa qofkii ka hor yimaada ee u hoggaansami waa inaynu tallaabo ka qaadno waanu ku qasbannahay si inta dadka inta badan aynu u badbaadino
waxaa ugu dambayn guddidani ay u sheegeen warbaahinta in ay muhiim tahay in tallaabo kasta oo ka mid a tallaabooyinka lagaga hortegayo ama lagaga feejignaanayo cudurka coronavirus maadaama waddamada jaarka uu ka jiro in ay xukuumaddu fulin doonto oo aan la aqbali doonin in dadku ay ka tallaabsadaan ama ay jebiyaan shuruudaha loo dhigay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa